intaa kabacdi waxaan rabaa inaan ku daro arrimabaryahan anagana soo cusboonaseen soo cusboonaaday oo muxuu ahaa xilligeedana lagu jiro ay tahay xajkii xajka sida la ogyahay waxaa la saxayaa bishan february shan iyo tobankeeda marka sidiisaba labaiy tobanka sana lasoo dhaafay xukuumadihii hore waxay ahaan jirtay arrin la iska haysto laab lagu saxiixdo muxuu ahaa kooxya koox yar loo saxiixi jiray marka masiirka ummadda muxuu ahaa runtii muddan waan ka qaylin aan ku lahayn arrintaan u baahan in laga bedelo xukuumaddan cusubna aan leenahay inay muxuu ahaa ka taxadarto inaysan ku dhicin muxuu ahaa xukuumadii hore waxay ku dhaceen waxaan leenahay ha ka dhabeeyaan halheeskoodii ahaa musuqmaasuqan waan la dagaalamaynaa cadaaladdan waan ka shaqaynaynaa waxaan leenahay shirkadaha loo furo ha lagu soo celiyo shaqadii wasaaradihii awqaaftii arrimaha diinta laha shaqadaha loo dhaafo saacadda dareemeyno waxyaala isdaba marayaa jiro sidaan ognahay billa soomaaliya warqad goonina ka soo baxday oo liis gooni wadato koox ah iyo wasaaradda oo dhaafto liis gooni ee wadato soo saaray marka waxaan leenahay wasaaradda shaqadeeda ha loo dhaafo iyo wasaaradaha ku shaqo leh ayadana hala shaqayso wasaaradihii gobollada si muxuu ahaa masiirka ummadda loo ilaaliyo muxuu ahaa maantay xilliya abaarana soo noqnoqdeen afar kun oo doolar lagama bixi karo joogtana soo noqotay ummaddaanayto dadkan waa ugu fakrisannahay ummadda waana ugu qaalisannahay markana loo fiiriyo geyiga aan degannahay africa muxuu ahaa wadamada noo dhow asiya wadanka ugu qaalisan baanahay waddanka nagu soo dhow waa kenya etoobiya laba kun sideed boqol laba kun lix boqol ma dhaafaan marka waxaan leenahay arrintaasi taadawo digtoonaadaan ha laga bedelo hoosha sidai ku socon jirtay ha loo bedelo dowladnimo iyo cadaaladda aan sugayno dadkii u baahay qabeen loo sacabatumeeyey marka taasna waan ka sugaynaa inay ka dhabayaan waan ka sugaynaa insha allah hadduu ilaa yidhaahdo annagana waan eegaynaa waxaa waaye waddanka waa loo dhaartay haddii mas-uuliyiin la yahay dhaarta loo dhaartayna waxay ahayd in ummadda muxuu ahaa loo shaqeeyo loona dadaalo waxaan leenahay dee dhaarta laga dhabeeyo midda kalena dee waxaan leenahay xukuumad cusub baad tihiin xajka idinku horreeya weye ka ducaysta xujaydaasayto muxuu ahaa marka shirkada juba keligeed waa meesha ayadaan muxuu ahaa samayn jirtay waxaa wasiir madaxweynehi ra-isul wasaare laabla la geli jiray marba nin baa u saxiixi jiray waana taa ognahay waxaan leenahay ma aha inaan diidana diyaarad ahaan dadka inay qaado laakiin masiirka ummadda inay noqoto qofkii dadka xajisiinaya inay ka mid noqoto rugni min arkaani xaj baan diidanahay wixii dhan anagaa qabanayno laakiin inay diyaarad noqoto tigid keliya gooso dadka qaado xujayde marka diid waxaan diidana ma laha shirkaadkana wada tartamaa u wada furan tahay intaasoo shirkada dalka ka jiro waana loo baahan yahay taatarta inuu imaado tartankan wuxuu keenayaa in ummadda muxuu ahaa ay helaan waxay ku nastaano maxaa meesha ugu jaban ay aadi karaan caalamkana maanta xajka waxaa looga baxaa shirkaad baa tartamo waxay tegayaan wasaaradii awqaafta mise wadamada muxuu ahaa ka jiraan waxay codsanayaan intaan boqol qof baan qaadi karaa kun baan qaadi karaa guryahood waa soo kareeya waa diyaar caddeynta bay la imaanayaan bas tigidkana diyaaradii joogtaa looga goonaya lacagtan waa kala saaranta laakiin haddii la dhao afarku waa isku tigid waa isku xaj kulli wixin ay kala saarneen waxaa waaye waxay meesha muujinaysaa in musuq maasuq fara badan ka jiro